barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga v o a idinkoo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur isniin ah bisha meyna waa soddon sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadan idinku haynana waxaa ka mid ah dhallinyarada oo ka hadlaysa isticmaalka baraha bulshada waxaa keena in dhallinyaro badan ay qariyaan cidda xiriirka gaarka ahaaneed uu ka dhexeeyo saameyno ee igu yeelanaya inaan keligiis aan soo kusoo taagagareeyo aan dhaho hebel hebel aadaan u jeclahay xagga faamiligoo kaleeto culaysa igaga imaanayo iyo xagga inta qofoo asxaabta aan la ahay oo- oo kaleeto oo iga gaabis igaga imaanayaan oo suuq xir si fiican aad iyo aad sidoo kalena qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid a qayb kale oo ka mid a waraysigaan la yeelanay hore walanwal oo qaybtan kaga sheekaynaya arrimo badan oo isbeddel ku yimi nolosha
midhaha saddex lagu qadi jiray neefka la qadaa baa la odhan jiray madax ka reeb oo saddex habeen baa neefka la cuni jiray soomaad garan dareerku waa toban qof neefkuna waa sagaal cad sagaalka cad saddex habeen baa la cuni jiray waxaan habeen ahaynoo wax la cuni jirayna ma jirin haddii hadhuudh la helana habeenunbaa la cuni jiray haddii la doonana waa loo habeen seexan jiray
goordhow ayaad maqli doontaan dhinaca heesahana barnaamijka waxaan maanta idiin haynaa
codkaa sahre ilaysna goordhow ayuu inoo soo socdaa qodobadaas iyo kuwo kaleba waad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mid a warkii dunida ciidamada ammaanka ee dalka ciraaq ayaa bilaabay howlgal ay doonayaan inay dib ugu qabsadaan magaalada falluuja ee gacanta ugu jirta kooxda isis sabaax al norman oo ah hafayeen u hadlay qaybta la dagaalanka argixisada ee ciidamada ciraaq ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee faransiiska in saaka subaxdii hore ay bilaabeen howlgal ay doonayaan in ay gudaha ugu galaan falluuja waxaase jira walaac la xidhiidha dad rayid ah oo ku sugan gudaha magaalada oo gacanta ugu jira kooxda isis
madaxa waanwaanta nabadda ee mucaaradka dalka syriya ayaa sheegay in uu xilkiisa uga tegayo in dadaalada nabadda ay qaramada midoobay waddo lagu guuldaraystay in xal siyaasadeed loogu helo dagaalka sokeeye ee muddada dheer ka taagan dalka maxamed luush ayaa hadal qoraala uu soo saaray axaddii shalay uu go-aankiisan la xiriiriyey tacadiga dhinaca militari ee hadda socda ee ka imaanaya xoogaga dowladda ee raadinaya iyagoo ay gacan iyagoo gacan ka helaya ruushka si loo ilaaliyo madaxweynenimada bashaar al asad ee uu dagaalku ka taagan yahay
duhur wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o eed nagala socotaan caashay een baryahan horta dhallinyarada iyo shabakadaha isgaadhsiinta gaar ahaan facebook looma kala sheekeeyo waaba loo kala taaglaayaaba aad iyo aad qofkii weliba ismaaciilow een, ah, markaad weliba internet aad u xoog badan markaad haysatay dalkan maraykanka oo kale la joogo dhallinyarana ay meelaha joogto markaasaad aad isu wareysan lahayd weliban waxaa imika haatan dee waata lagu soo dara waxaad arkaysaa qolaalka sida tooska ah ay dad ee, macnaha facebookaaga ama boggaagai baad gelaysaa si toosaad u baahinaysaa waxaad qabanaysay faallooyinka halkaasaa toos lagaga soo bixinayaa marka xilligan xitaa waxaa lasii dhaafay wixii la duubi jiray marka xilligan toos bay joogtaa iyadoo taasi jirto haddana dhalinyaradu dhinaca she- wada sheekaysiga ku wadaagaan waa garta marka waxaa laga yaabaa eh, labadii qof ee isjecel inay luuq yar isugu tagaan
laakiin laakiin markaad aad facebook aad usii fiiriso oo kale een, shabakadaha bulshada isagaa hadda u horeeya oo inta badan dadku aad u isticmaalaan weliba dhalinyarada marka markay sawirada soo dhigaan oo kale halkaasaa layskala socdaa adigoo mararka qaar laga yaaba inaad isqarinay sida haddana al- aad banaankii taallaa garoon garoon baa dhex fadhidaa inaad dhuunsan tahay inay kula tahay absolut taasina waata keentayba dee in qofku in badan uu qariyo cidda uu la sheekaysto waa gartay marka warbixintan uu wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle soo diroo kale wuxuu kaga hadlayaa wiilasha iyo hablaha isjecel oo qaarkood ay isku maandhaafaan haddaad jeceshahay oo jacaylay hayso dee facebooka soo dhigo icadde isna wuxuu ka baqayaa suuqa inuu ka xidhmo oo in magaranaysa haddii dee inantaa lagu ogaado hablo kale oo yenan luuqa ugu jiray laakiin dhinaca waxbuu kale kala qaranaya ismaaciilow meesha meesha waxaa ku cad inta badan ragga iyo dumarka gaar ahaan wiilashii gabdhaha markaan hoos usoo dhigo gaar ahaan hablaha iska sida markaan hoos usoo dhigo inta badan een, gabadhana dhinaceeda wax ka wadataa wiilkan dhinaciisa wax ka wataa Ee.
waa marka xaafadihii la joogay ee guryaha lasugu imaan jiray ama meelaha caanka ee xaafadaha ay leeyihin lasugu imaan jiray laakiin hadda markii shabakadihii bulshada la yiri "Ee, waxaad ii sheegaysa makaa dhab aha Ee, sawirkayga halkaa soo dhig oo cadde oo dhinaca kale markii marka labadii dhinac oo markii weligeedba een, difaac isugu jiray hadda bannaankay taallaa caashay horaa loogu mahmaahay habluhu kuna way la hadlaan kuwana way kala baxaan marka dhinaca hablaha qudhooda aad baa wax loogu magaranaysaa tirinaya ismaaciil raallihow dhinaca wiilashana mahmahyadooda maxaa naga soo gaaray Had- in- In- inta badan waxaa la sheegaa gabdhuhu kunbay wadaan koobay kala baxaan inta warbixinta ku jirto Ah, bal mid inoo soo xasuuso wariyaha v o a ee muqdisho cabdi laakiin aan ku- aan kugu daro Een, dhinaca mahmaahyada marka lasoo qaatoo kale een, gabdhuhu kunbay wadaan koobay kala baxaan Haye, laakiin dhinaca ragga marka la aado maxaa la Hmm.
yidhahdaa mataqaanaa haye.
beenna way kusoo xirgeleen runna way ku dhaqaan taasi waa arrin iska caadiya guud wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulla iyo warbixinta ku eegay ibraahim aadan wuxuu ka mid yahay dhallinyarada aadka u isticmaala baraha bulshada ay isticmaasho gaar ahaan facebooka intaan eegaya brofilkiisa weligiina sooma muujin qof uu kala dhexeeyo xiriir jacayl ama sawir uu la galay qofka lamaanaha uu leeyahay haddaba waxaan weydiiyey sababta arrintaasi ka dambaysa waxay isku qariyaan dee dabcan waa dareemi kartaa waxaa la isku qarinaya waxay tahay in qofka dhallinyarada uu dad badan xiriir la sameynayo asagiioo og inuu hal qof jecel yahay oo nolosha ku hayo oo rabo inuu nolosha la wadaago ayuu haddana dad kale xiriir la wadaa sababtu waxa ay tahay ma uu haysto kalsooni boqolkiiba boqol ah in qofkan is heli doonaan waxay la aaminsan yahay qaacidada ah qof baa calafkaaga noqon doona laakiin inta ka horreysa inaad shukaansata xaq baad u leedahay marka waa sababta keliya ee qofka qofka uu jecel yahay uu usoo bandhigi karin hani xundubey waa gabadh dhallinyaro ah oo dhigata mid ka mid a jaamacadaha ku yaal muqdisho hani waxay leedahay xiriir lamaane ay mustaqbalka rajaynayso marna kuma soo bandhigin bergeeda internetka ay ku leedahay ee facebooka hani xundubey ayaan weydiiyey sababtay usoo bandhigi weysay mar haddii uu jiro xiriir qofeed oo maanta niyadda ay ku hayso soo aniga gabadh ahaan haddii aan fiiriyo gabarh kunay ku shoorisaa kuray kala baxdaa koway kala baxdaa soo daad aniga laba sababa ii diideyso inaad social media aan kusoo bandhigo khaasatan facebooka qofka aniga xiriirka gooniga aan laleeyahay si dhab aan u jeclaado laakiin saameyno ay igu yeelanaya inaan keligiis aan soo kusoo taagagarey aan dhaho hebel hebel aadaan u jeclahay xagga faamiligoo kaleeto culeys igaga imaanayo iyo xagga inta qof oo asxaabta aan la ahay oo oo kaleeto oo iga gaabis igaga imaanayaan oo suuq xir si fiican aad iyo aad suuq xir mise qofaada xiriir la leedahood suuqa inaad ka xirtaad ka baqaysaa kuni kow yacni naag haddii gabar ahaan loo fiiriyo kow iyo laba ay shukaasataa lama dhihi karo waxay shukaasataa in ka badan qofka keliya ee xiriirka ay la leedahay sunni carays oo ka mid a dhalinta aadka u isticmaala baraha bulshada gaar ahaan facebooka wuxuu ku doodayaa inay adag tahay inaad qof soo dhigto bogaad ku leedahay internetka sababta wuxuu sheegay in laga yaabo inay berri xiriirkii uu go-o sidaasina suuqa jacaylka uu kaaga xirmo in dadka social mediaha isticmaala ay soo mandhigi waayaan waxa ku saabsan na- xol- noloshooda rasmiga ah ama qofka ay saaxiibka leeyihiin aniga waxaa aaminsanahay afar qodob inay eh, bi- eh, sal u tahay midda koowaad een, qofka adiga aa markaas xiriirka la leedahay macnaha ma ma hubtid boqolkiiba boqol inaa oo noloshaada yahay waxaa aaminsanahay haddii qofka aad soo posti karayso aad tiraahdo qof hebel waa jeclahay waana qofka adduunka ugu jeclahay in eh, qofkaas hadhow aad isdiriiri kartiin oo wax walba ay dhici karaan qofkiina isku lagu xirtay adiga dadkan inay aaminsan yihiin eh, halkaas inay jirto midda kale een, hadda aniga s- ka soo qaad sunni ahaan waxaan soo bosti karay saaxiibtay sawirkeeda aan dhahay heblaayo waa jeclahay waxaa laga yaabaa waalidkay inay inta ogaadaan ay dhahaan war sunni nabar ee gabadha aad jeceshahay oo aad facebook soo dhigta Een, go-aankiina ma ma ahayn maalmaha inaa waxaa waaye aan hoolaha soo bandhigo Een, midda saddexaad oo aan aaminsanahay in social media dadka ay usoo bandhigi waayaan waxaa waaye gabdhaha si gaara gabdhuhu kunay koobiyaan kownay kala baxan waxaa waaye waxaa laga yaabaa een, inay sh- to- toban wiil la hadasho ay luuq kala soo hadlaan oo ay la sheekaystaan taasoo ay sabab u tahay een, in dee waxaa waaye ay micno ahaan dadkaas ay luuqa kala soo hadli jiray ay xirmaan ay joogsadaan ay dhahaan war qofkan qofayba ay niyada ku heesahay anaga ibraahim aadan oo ka mid a dhalinta aadka u isticmaala facebook ayaa u sheegay v o a in imtixaanka jacayl ee maanta jira uu yahay in lagu yidhaahdo igu soo bandhig boggaad ku leedahay facebooka si ay dadku u arkaan una ogaadaan jacaylkayga imtixaanaadka hadda ayaantan dambe wuxuu noqday imtixaanaadka jacaylka haddaad jeceshaan isoo bandhig waagi hore waxaa la iskaga qaadi jiray dee waa inaad ii imaataa xilli habeen oo xilli damba oo aan ku arkaa ama sometimes in meel riskiyood noloshaada aad aadi karin in lagugu ballamiyo laakiin hadda waxa waaye imtixaan kaloo noqday haddaad jeceshaa isoo bandhig maybe in adigu dhowr kunoo qof kuugu jirto waxaa public marka aad soo dhahdo la wada arkaayo marka adigii markaad soo bandhigto ama lagu dho soo bandhig waxaad samaynaysaa waxyaaba badan oo adiga uga dabaalan karta arrintan inada soo bandhigin oo aad raadisaa weeye kale habab kale alcumuum marka dambe waxaa dhowr habaa la isticmaali karaa dabcan dhallinyaraduna ina maanta faa'iidaysta qofka kalsikooda ugu horeysa ah su-aasha ugu horeysa isoo bandhig haddii aad jeceshaha su-aasha ugu horeysa la weydiin karo fudud waxa waaye ma waxaad aaminsantahay inaa inta facebook kugu soo qoro aan dhaho waa jecla intaas keliya miyaa kalsoonidiina dhan ku xiranta hani xundubey ayaan weydiiyey sababta keentay inay ku dhiiran waayaan in baraha ay ku leeyihiin facebook ay ku soo bandhigaan xiriirkooda kalgacayl ha ahaado qoraal ama sawir ee wada galaan waxaan dhihi lahay iyadoona facebooka la joogin soo ee dadka dhan ay sawdan arkayaan meelo qaas ah aan ku soo bandhiga in adigu aan ku jeclahay aa jirto iyadoona facebook aan kugu soo bandhigaynin so waa horaan kugu sheegay gabdhaha kuna kooriyaan koobay kala baxaan so waxaa waxaan u sameyn lahay jabi romantig ah keligiis ah uu ku qancayo so that uusan cidnana arkaynin cidna aan kale aan usoo bandhigaynin cumar xasan cali oo loo yaqaan cumar serbiya wuxuu ku nool yahay magaalada hargeysa wuxuu ka mid yahay dhallinyarada aadka caanka u ah isticmaalka facebooka cumar wuxuu ii sheegay inay adag tahay inaad boggaaga soo dhigto xiriir lamaane taas uu xusay inay jirto caqabado kaa hor imaan kara gaar ahaan in suuqa jacayl uu kaa xirmiyo cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho
afkeeda caana lagu qabay inantii baa inoo kale markhaati furtay caasha laakiin taas dib ugu noqon maayo ismaaciil waxaan maanta bartay erey cusub uu bara cabdulqaadir maxamed cabdulle haye suuqa jacaylka waxaan maqli jiray sayladaha iyo kala iibsiga een, ciyaartooyda iyo waxbaan maqli jiray maantana waxaa soo korortay maalin horena suuqa jacaylka suuqa jacayl kolka kasii bilaabay maad garan geedka jacaylkana wuu naga sii dayna geedka jacaylka agiisa dhaaba Ilaa deganaa jir saano.
laakiin geedka jacaylka suuqa jacaylka marka suuqa jacaylka waa wax- waxaa taalamayaa bandhigii jacaylka waa kala xulashadii absolutely waa meelaa lagu kala dhuundhunto ee laga kalluumaysto kelmad cusub buu nabar cabdulqaadir maxamed cabdulle iyo barnaamijkaasi haddaan intaas kaga gudubno ku saabsan dhallinyarada iyo adeegsiga facebook iyo waxa kala haysta kala qarinta dhallinyarada weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a ismaciil maxay noo xigay cashay waxay noo xigaa een, cismaan ibraahim warsame oo loo yaqaano hurre walanwal ama wahadraawi walaalkii waa magaciiba aad halkaas u kala aad iyo aad oo walaalo isaga iyo hadraawi waa wuxuu ka sheekaynayaa toddobaadkan oo isagana waa abwaan kale isaguna abwaan kale inuu hal heesoo kalo hooyo u dhiganta inuu noogu daray ahayd isagu dhin- dhinacii eh, wuxuu aad caangu ugu yahay heesahan eh, hees dhaqameedka waa gartay marka wuxuu ka sheekeynayaa xilligan dhaqankii hore miyiga iyo haatan magaalada gaar ahaan dhinaca cuntooyinka iyo waxyaabo badan oo isbedelay oo uu soo goobjoogu soo oo isagii goor dhoweyd lahaa qada iyo quraac iyo casha la cuno magaaladan ugu nimid haddii miyiga lagu arkana magaaladun bay naga soo gashay aad iyo aad. labaqadii dee iminka horta wixii magaalada magaaladii miyi waxaad moodaa meelo badan inay isu furmeen waaba oo adduunka dhan qaadkii- baaba isu furan oo miid- miyigii qaadkii baa yaalla waxaa yaalla caagadihii saliidii een, baastaa lagu cunayaa miyigii waxaas waxaasoo dhan way sii dhan guurayaan aad iyo aad marka miyigii bacdi baa lagu isticmaalayaa beridhid waxaan arkay wacyigelin een, meel miyiga laga samayn leeyahay bacda yaan la alla isticmaalin iska dhaafo marka waxaad garanaysaa heerka magaaladu saamaynta ku yeelatay miyiga telefoonadii gacanta qof ismaaciilo ge- qof geel waraabinaya intuu kula soo hadlo ku odhanayo lacag moobilka igu soo dir hay, waxaan joogaa een, ar- arigii ama geeli baan waraabinaya isagoo duurka dhex socda isagoo duurka dhex jooga waa hadda waxyaabaha laga hadlay aadka hadda warbaahinta usoo qaadee ah in adduunkio dhan uu isku furmay marka waxaa laga hadlaa mafaa'iiday u tahay adduunkao dhan uu isku furmo meel kooban noqdo mise waa faa'iida darro marka faa'iida darrada marka dhinaceeda laga hadlayo soo gelaysaa dhinacaas aad iyo aad marka wariyaha v o a magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa warays la yeeshay
haddii aynu ka eegno dhinaca kale nolosha ma- miyiga maanta ama wakhtigan la joogo iyo wakhtiga aad ka sheekaynayso markaan isbarbardhig ku samayno ficiinni waktiga iyo facaa iminka jooga kinana sii badan maxaa bas ila quraacdii ma bislaatay hooyo quraacdii xooluhu xarasinaanaya ilaa quraacdu bislaatay dumarkaa dee kala karti badan oo waqtiba midba mar bay bislaynaysaa laakiin gabadhii aan howlqabadka aada u ahayn ee waqtiga hore kici jirin sagaalka guri adhigu xerada ku gaadhaya sagaalka sababtuna waxa weeye qofka ilmihii ka daba tegi maayo haddii aan haddaan laxoo cunin hadhimana waa leeyahayo hadhima lama yidhahda iminka dee qadaa la yidhahdaa magaalada qadada magaalada lagu yiqiin dee iminkana guri kasta oo tagto waa qada tegayaabuu ku odhanaya soomaadkan wixii ciyaal iskuulka la siin jiray ciwaafta la odhan jirayna barqad arkaysa isagoo soo noqdo qaano yar baan dhamaya ilmaha yar qofka qaano yar u dhiiba waa sii baktiyayaaba haddaan harka harkaba ku sumi mayso marka maanta noloshan joogta dee nolol iyo noloshii midh- midhaha saddex lagu qadi jiray neefka la qadaa baa la odhan jiray madax ka reeb oo saddex habeen baa neefka la cuni jiray soomaadkan dareerku waa toban qof neefkuna waa sagaal cad sagaalka cad saddex habeen baa la cuni jiray waxaan habeen ahaynoo wax la cuni jirayna ma jirin haddii hadhuudh la helana habeen unbaa la cuni jiray haddii la doono waa loo habeen seexan jiray oo inta xa- caawa la kariya hadhuudhka oo caawa la cuno ayaa habeen dambena la seexan jiray oo odhan jiray in yar baa taalle habeen dambe ha la kariya daaya maanaa jiilaalkii bishii sagaal sideed habeen ama toddoba habeen baa wax la karsan jiray bishii oo dhan inta kale baa la qadi jiray marka macnaheed waxa weeye saddexdan waqtiya la cuno halkan unbaa loogu yimid miigaa nolosha lagama aqoon Ma- hal- magaalo ma shuqul ku leh magaalo ma hadday iminka miyii joogtana magaalo lagala baxay waa waa shaqo magaalo qado iyo quraac iyo casho waxaa la odhan jiray afur iyo hadhimo iyo gashin baa la odhan jiray habeen gashi waa halka quraacda iyo qadada iyo cashada iminka la yidhaha ay ma macnahaasay ahayn hadhimo haddii la yidhahdana dee waxaa lagu hadhimaysanaya baris xas iyo sabaayad ma ahayn dee wuxuu ahaa caanaal dee la- dib loogu soo noqon jiray haddii guriga lagu soo noqdo caana la dhami jiray Eh, qofkuna dee ma baktiyi jirin xabag iyo midho iyo gacayro iyo kocoso iyo goon iyo eh, coodan iyo haddii ilaahay is- ilma- cambuul iyo eh, marooro iyo eh, carablo-aad iyo kungeedoo dhulka ka yaalba dee dadku cuni jiray dhirtaas maxay kala yihiin gedigooda waa dhulka ka soo baxaan oo waa- dee waa kuu sheegay waa qudrad dhulka ka soo wada baxdo oo dadku cuno laakiin imanka nabaad guurtadii oo dagaal kacday coodankii waxaan ku arkay gar loo gubay baan ku arkay ayaan dhaweydaan marayay soomaalkana waa waa sonkorta dee sonkor looma baahdan dalka sonkor loogama baahdan haddii coodan ku ja- ku yaallo bahal xididadiisu sonkor yihiin wey coodan baa la idhaha soomaalkana maroorana waa bahal geedka isku marto oo dhanaana carablaad dhulku ka soo baxaa gacayr dhulkay ka soo baxdaa soomaadkan doombiri dhulkay ka soo baxdaa oo waa la dhilaa oo biyo ahaanba loo cunaayo waa ra- lagu haraad beelaa xabag iyo midho ga- d- d- jaadad badan ahe wa- wa- wa- ayaa la cunaa dee dhulkaa dhulkaa hodan ahaa waa sidaa
kaasi waxa uu ahaa cismaan ibraahim warsame oo loo yaqaano hurro walanwal oo magaalada hargeysa ugu warramayay wariyaha v o a barkhaade maxamuud kaariye halkaad kala socoteenna waa idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ka horrayno feeryaanka waddanka ingiriiska u dhashay tony billow ayaa ka adkaaday feeryaanka kale ee lunga mukabu feer ka dhacay gegada goodison park halkaasoo tony billow uu ku noqday booska bannaanaa ee feeryaanka adduunka ee w b c ee cruiser wade markii wareeggii saddexaad uu feer dhulka la riday makabu billow oo u tartamayey inuu noqdo feeryaanka adduunka ee feerkaasi cruiser waydeka loo yaqaano markiisa saddexaad ayaa waxa uu feer aad u qurux badan oo gacanta bidixda uu la helay feryaankii ka soo horjeeday ee makabu wuxuu noqonayaa feryaankii saddex tobanaad oo waddanka ingiriiska u dhashay ee ku guulaysta feerka adduunka ciyaartooyga waddanka mexico u dhashay islamar ahaantaasina uu ciyaaro kooxda olombiakos ee waddanka griiga ayaa lasoo badbaadiyey kadib markii kooxo dablehe ay qafaasheen sabtidii alan bolido ayaa laga soo badbaadiyey dhinaca waqooyi bari ee waddanka mexico saacdo uun kadib markii kooxo burcadahi ay ka qafaasheen baar ku yaalla waddanka mexico oo uu ka soo casheynayey waxaana saraakiil ay sheegeen in xaaladiisa caafimaad alan bolido ay tahay mid wanaagsan tababaraha waddanka argentina u dhashay ee kooxda atletico madrid diego simeoni ayaa mustaqbalkiisa ciyaaraha ee naadiga atletico madrid su-aal ka keenay waxa uu diego simoni sabtideenu ka soo gudbinay ku guuldaraystay in kooxda atletico madrid uu ku hogaamiyo champions leaga markoodii ugu horreysay ayaa waxa uu sheegay in ay tahay xanuun aan la ilmaami karaynin laba sano oo isku dhow in ay ku guuldaraystaan inay qaadaan koobka champions leaga atletico madrid ayaa rigoroni shan iyo saddex waxa ay guuldaro kala kulantay naadiga real madrid kadib ciyaaro ka dhacday gegada sansiro stadium waxay noqonaysaa sanadkii labaad ee atletico madrid naadiga kubadda cagta real madrid oo ay xifaaltamaan guuldaro kala kulmaan finalaha champions leaga waxaana ay heedsan kalaba kun markii afar gool iyo gool looga adkaaday waxa uu tilmaamay in guuldarada laba final ay tahay fashil diogo simioni oo tababaraha kooxda atletico madrid ah tan iyo laba kun iyo kow iyo tobankii ayaa naadiga atletico madrid waxa uu ku hogaamiyey koobkoodii ugu horreeyay laliigaha tan iyo kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii labada kun iyo afar iyo tobankii waxaana lala xiriirinayay naadiga chelsea kahor intuu antony count loo magacaabin tababaraha naadiga kubadda cagta chelsea waxa uu sheegay inay haysteen fursad ay ku noqon kareen champions leaga laakiin fursaddaasi aysan iyagu qaadanin oo iska khasaariyeen waxa uu tilmaamay inay u baahan yihiin inay shaqadu sii wadaan waxaana uu intaasi ku daray inuu u malaynayo in ay hadda dhawacyada ka soo gaaray champions leaga ee guuldarada ahayd ay ka bogsadaan oo hore ay usii socdaan mar la weydiiyey haddii uu iska casilayo kooxda kubadda cagta ee atletico madrid tababarnimadeeda ayuu sheegay inay tahay su-aal waaqici ah waxaana uu sheegay in hadda uu u baahan yahay inuu arrimo ka fekero ka hor intuusan go-aan rasmi ay gaarin ciyaartooyga da'da yar ee manchester united marcus rashford ayaa la sheegaya inuu qarka u saaran yahay inuu qandaraas cusub u saxiixo naadiga kubadda cagta manchester united rashford ayaa sideed gool u dhaliyay naadiga united tana markii ugu horreysay kulankii ugu horreeyey ee united uu ciyaaro februaryadaynu ka soo gudbinay waxaana la sheegaya siddeed toban jirkan qandaraaskiisa uu united kula joogo hal sana hadda ay ka harsan tahay waxaana la filaya oo laga wada shaqaynaya hadda sidii qandaraas cusub uu naadiga kubadda cagta manchester united oo ula saxiixan lahaa kaas oo toddobaadkii uu ku qaadan doono labaatan kun oo geniga starliinka dhegeystayaal haddii aan sidoo kale idin dulmarnaa xalay waxaa la ciyaaray kulamo saaxiibtinimo oo dalalku ay isku diyaarin koob ay ciyaari doonaan wadanka maraykanka ayaa afar gool iyo waxba kaga adkaaday bolivia beru ayaa saddex gool iyo gool kaga adkaatay el salvador armenia ayaa ku barbartay naadiga guatemala oo toddoba gool iyo gool kaga adkaatay luthania laba gool iyo waxba waxay kaga adkaatay estonia azerbaijan ayaa gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga macedonia khatar ayaa waxa ay guuldaro kala kulantay naadiga albania oo saddex gool iyo gool looga abuudranaaday germany ayaa guuldaro kala kulantay slovakia wadanka la yirahdo saddex gool iyo gool ayaana germany oo wadankeeda lagu ciyaarayay looga wad sugtay spain waxa ay ku abuudranaatay saddex gool iyo gool markii ay bosnia herzegovina ay martigelisay romania saddex gool iyo afar waxa ay ku kala tageen ukrain oo ukrain ayaa badisay turkey waxay ka badisay montenegro oo gool iyo waxba ayayna afka ciida u dartay wadanka talyaaniga ayaa scotland kaga adkaaday gool iyo waxba portugal saddex gool iyo waxba waxay kaga wadranaadeen wadanka norway colombiana saddex gool iyo gool ayay hayti kaga adkaadeen dhegaystayaal wadanka brazil ayaa laba gool iyo waxba kaga adkaaday banama xubintii ciyaarahan halkaa aynoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaara caasha dee dhinacii ciyaaraha ayaa haatan laga soo baxay dadkuna waa qadaynayaan marka waxaad leedahay heystii dabacsaneed aan u saarno weliba tii goor dhaweyd sahre ilay socodkeedii jacaylkii berbero waagii aan tegay anna markaa berbero maqlana batalaala markaa batalaala maqlana cilmi boodhariga kusoo dhaca marka codka macaan sahar ilays ayaa markana dhegeystayaasha aan kusoo dhaweynayna
uma baqay bixisiyo xanuun uma baahano uma baqay uma baahano uma baqay igu baahayo cilmikii buu digay barqa uu helay berigan berbera isku baranay bana berigan berbera isku baranay bana isinkee jacayl igu baahayo cilmikii buu digay barqa uu helay hurdo kama bogto baaxaad egihi hurdo kama bogto markay maandarto ber ka saaraya baaxaad egi hurdo kama bogto baaxaad egihi hurdo kama bogto markay maandarto ber ka saaraya baxsanow darta barti aan ku kulanan geed ka birayo maagii baryaba u buxu baxjinabku aad ku booqataa baxsanow darta barti aan ku kulanan geed ka birayo maagii baryaba u buxu baxjinabku aad ku booqataa حسي حنون وما بها نور وما بها قيم آه، مم، وما بها نور وما بها قيم حسي حنون وما بها نور وما بها قيم آه، مم، وما بها نور وما بقي بحسنة ونفتني بقلها لكم بي بحسنة ونفتني بقلها لكم بي kala soo baxdee bere lagu dhergiyo baxsanow naftani boqolaal kunbay kala soo baxday haye waa waa kun kunkii waa la dhaaf marka boqolaal kun bay baraysaa welibana dee bad halaalena waa layidhi boqolaal kun haddii layskala soo baxay malaha een, halkaasa malaha waxaa ka taagnaa een, een, qarnaastii jacaylka ka taagan oo boqolkii kun ee rag ahaa haddii mid lagala soo baxay waa xil culus baa halkaasi yaalla aad iyo aad codkaasi macaane sahar ilaysna waxaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta intaan mar kale kulmayno anigoo caashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar iyo dhinaca farsamada oo inoo jooga maxamed colaad xasan dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya marti lagugu dhigay way bannaan taho wali way bogtaa korma ad bogsin marti lagugu dhigay way bannaan taho marti lagugu dhigay way bannaan taho wali way bogtaa korma ad bogsin waxsanow darta barti aan ku kulanan geed ka birayo aagii baryaba u buxu baxshay naftu aad ku booqataa waxsanow darta barti aan ku kulanan geed ka birayo aagii baryaba u buxu baxshay naftu aad ku booqataa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.